alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin salى allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira baabu fadli tacjiili اlfiطri wma yafطuru calayhi wma yaquluhu bacda alifطaar wuxuu baabu yahay fadliga uu leeyahay afurka in la dedejiyo iyo waxa uu ku afuraayo yani ay fiican tahay inuu ku afuro iyo wuxuu odhanayo afurka dabadi وعn سهل بن سعد رضي الله عنه أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu rasuulka ilaahay yihi laa يزaaل الناasu dadku ka zuuli maayaan bkhayri khayr maa cajalu الفطرa afurka inta ay dedejinayaan متafq عalayh xadiikani marka wuxuu tilmaamayaa afurka in la dedejiyo iyo qiimaha uu leeyahay waayo afurkoo la dedejiyo waxaa ku sugan sunnadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo loo hoggaansamayo waayo haddii laakiin dadku ay afurkii dedejin waayaan oy dib dhigaan waxaa halkaa ka cad inaanay waxa weeye khayr lahayn ama uu khayrku ku yar yahay wa can abi caطiyata waxaa laga wariyey abi caطiya qaala wuxuu uhi dakaltu ana wamasruuq calىa caaishaةa radia allahu canha aniga iyo masruuq baa caaisho u galay marka abi caطiyaha iyo masruuqba waa laba taabici weeyi oo abu catiya waxaa magaciisa lagu sheegay malik ibnu camirin la odhan jiray magacyo kalena waa lagu sheegay sida xaafidku uu taqriibka ku sheegayo marka waa abu catiya alwaadici alhamadani raximah اllah hiquha masruuqna de isna waynu garanaynaa waa masruuq ibnu اljdac ibnu malik alwaadiciyu اlhamadani raximah اllah abu caaisha alkufi caalimkii weynaa faqaala lahaa masruuqun wuxuu caaisha ku yidhi masruuq markaan u wada galay rajulaani laba nin oo min asxaabi muxamedin asxaabta nebi muxamed ka mida salى اllahu alayhi wasalam oo kilaahumaa labadooduba laa ya'luu aanu ka gaabinin can ilkhayri khayrka oo uu khayrka ku dadaalayo axaduhumaa midkood labadaa nin yucajilu wuxuu dedejiyaa almaqriba maqribkiiyo waliftaara afurka labadaba uu dedejiyaa walaakharu ka kalena yuakhiru lmaqriba waliftaara maqribka iyo iftaarkaba wuu dibdhigaa markaa iyomaa hagaagsan bay ka dhigan tahay oo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waafaqsan markaa waa cabdillahi bni mascuud sida xadiidka aynu ku arki doonno ka kalena abu muusa alashcari weeyi ciraaq bay wada joogeenoo kolkaa midna labadaba sidan uu dedejin jiray midna uu dibdhigi jiray abuu muusa dibdhigi jiray inay ixtiyaad iyo wax la mida ka ahayd baa laga yaabaa wa qaalat waxay tidhi man yucajilu lmaqriba waliftaara maqribkiiyo iftaarka kumaa dedejiya qaala wuxuu ihi cabdullah yacni wuxuu u jeedaa ibnu mascuudin wa qaalat waxay tidhi haakadaa sidaas ayuu kaana ahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam yasnacu mid sameeya rawahu muslim qowluhu laa ya'luu ay laa yuqasiru fi lkhayri khayrka kama gaabin jirine labaduba khayrka way ku dadaali jireen wey halkaa waxaa laga qaadanayaa afurka iyo maaragtay maqribkama in la dedejiyo marka ay xaqiiqowdo cadceeda inay dhacday sunnada rasuulkuna ay sidaa ahayd cabdillahi bn mascuudna radia allahu canhu ardaah isagaa ka cilmi badnaa abuu muusa alashcari oo abuu muuse qudhiisa u qirsanaa waanu uga soo horreeyey islaamnimadoo dee saabiqiintiibuu ka mid ahaa aad iyo aad baanu rasuulka ugu dayan jiray sala allahu alayhi wasalam oo raggii aada rasuulka ugu dayan jiray ayuu ahaa markaa sidaa ibnu mascuud uu samayn jiray ayaa sunnada rasuulkuna ay ku dareertay waxaa laga yaabaa saxaabigan kalena markaa cudurdaaruun buu lahaa sidan ku kalifaysa wuxuunbuu markaa awshay وعn أbي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال الله عزa وجل ilaahay wuxuu yihi عaز isaga ayaa غاalبho وجل weyne أxaبu عibaadيi إlaya addoomahayga xaggayga waxaan loogu jacayl badan yahay man addoomahayga waxaan ugu jecelahay أعjlهm ka ugu degdega badan فطرا xagga afurista rawaahu tirmidiy tirmidi baa wariyey waay wa qaala waxaanu tirmidi yidhi xadiidun xasanun xadiid xasana weeyi ha yeeshee xadiidku waa daciif sanadkiisana waxaa ku jira nin la ydhaha qura ibnu cabdiraxmaan ayaa ku jira waana daciif weeye jumhuurka ahlulcilmigu ahlujarxi wa tacdiil way daciifiyeen waay xadiidkani markaa daciifba ha ahaadaane ha ahaadee laakiin in afurka la dadejiyaa waa mid iyadu dee axaadiidtaa kale ku sugan wa can cumara bni اlkhaطaabi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama idaa aqbala leylu habeenku markuu ka soo qaabilo min haahunaa xaggan waa xagga bariga wa adbara nahaaru maalintuna ay ka daba jeedisa min haahunaa xaggan waa xagga galbeedka cadceeddu dee markay sii dhacaysa ay ku dambayso harabat ishamsu cadceedduna ay dhacdo faqad aftara asaa'imu kii soomanaa uu afuray muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa is wariyey saddexdan arrin markaa waa mutalaasima oo habeenku markuu xaggan ka soo qaabilaya waa maalintuna markay xaggan ka dhabar jeediso wakhtigaasina waa marka ay cadceeddi dhacdo sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu alayhi wasalama ta'kiid dartii buu sidan ayuu hadalkan maaragtay u yidhi qofkuna marka uu afuraayo waa inay horta cadceeda dhicisteeda xaqiiqowdha waxaa kaloo ahlulcilmigu yidhaahdeen idaa aqbala leylu min haahuna wa adbara nahaaru min haahuna faa'iido kalea ku jirto oo waxaa dhici karta qofku inuu joogo meel aan u kaarkahayn dhicista cadceedda sida togaga iyo meelaha hoose oo kala iyo markaa qofkaasi calaamaduu eeganaya waa maxay in maalintiina xaggaa u kacday habeenkiina uu hee xaggan ka soo qaabilay calaamadaasi qofkaa isagu dhicistii aan arkayna wax kaga gudban yihiin oo kale ayay gaar ahaan usii anfacaysaa faqad aftara saa'imuna laba macnay ixtimaashaa ama laba tafsiir baa la saaray tafsiirka koobaad waxa weeye faqad aftara saa'imu qofkii soomanaa wuu afuray sharcan oo waktigii la soomanaan lahaa ama soomka sharcigu u xadeeyey uu dhammaadayba dee wakti aan sharcigu waxa weeye soon ugu talagelin oo ah waktigii cadceedu dhacday habeenkii baa la galay markaa ama wixii uu ku afuri lahaa cuna ama iyaanu cunina wuu afurayba soo aragti waayo waktigii soomka loo xadiday baa dhammaaday tafsiir labaadna waxa uu yahay faqad aftara saaimu waxaa looga jeedaa yacnii waktigii uu afuri lahaa buu galay ee dee ha iska afuro ka horena wuu afurayba ahlulcilmiga qaarna tafsiirkan dambaabay xoojiyaan oo waxay idhahdeen sababtu waxa weeye xadiid baa jira rasuulku uhi sala allahu alayhi wasalam kiina wisaalka doonaya inuu soomka xidhiidhiyo ilaa waktiga suxuurta ha maaragta xidhiidhiyo maalintii hore markuu soo soomanaado sidaa ah u sii wada ilaa waktiga suxuurta marka tafsiirka labaad baa xadiidkaasina xoojinaya wa can abi hurayrata cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi sirnaa waanu soconnay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay baanu soconnay la jirkiisa sala allahu alayhi wasalam walxaal huwa rasuulku saa'imuunu sooman yahay falamaa harabat ishamsu cadceeddu markay dhacday ayaa qaala wuxuu ku uhi libacdi lqowmi raggii barhkood wuxuu ku yidhi yaa fulaanu hebelow insil dego fajdax lanaa nooqas markaa waxa weeye budada yada nooqas budadii aanu sharaabka ka dhiganayno nooqas fulaankaasi riwaayaddani fulaanka ku sheegtayna waa bilaal weeye sida riwaayado kale ay caddaynayaan bilaal buu ahaa khidmada rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo waraabintiisa iyo wixii la midana bilaal baa lagu yaqaan waaya fa qaala wuxuu ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay low amsayta yacni waxa weeye fiicnaan lahayda inaad galabaysato oo lowda tamani baa lagu lagu macnayn karaa low amsayta haddaad galabaysan lahayd alla maad galabaysatid maad yar maaragtay yara habeensatid ood u yar kaadisid bay ka dhigantah shardiyana waaba laga dhigi karaa low amsayta haddaad galabaysan lahayd ood waxoogay ku yar dari lahayd ay lakaana axsana way fiicnaan lahayd qaala wuxuu idhi inzil dago fajdax lana noo walaaq markaa noo qasa sharaabka qaala wuxuu idhi inna calayka korkaaga waxaa ahatay nahaaran maalin baa korkaaga ahatay weli maalintii way ku dul joogtaa weli waa maalin bay ka dhigantah qaala wuxuu idhi inzil fajdax lana laba jeero horuu ku celiye ma aragta markii saddexaad buu rasuulku ku celiyey waxaa markaa caddaatay inuu kas sidaan u samaynaya rasuulku sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiiyo ummaddiisa isugu baro mar hadduu saddex jeer ku celiye ma jirto kalaam dambe laga soo celin maayo ma fahamti qaala wuxuu idhi fanazala wuu degay oo fajadaxa lahum wuu u barxay wuu u maaragtay qasay oo fa shariba wuu cabay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam macnihii iyaguna way cabbeen halkaa wuxuu ku kordhinayaa cabdurasaaq musanafkiisa wa qaala walow taraa'aaha axadu calaa baciirihi la ra'aahaa yacni ashamsa sanadkeeduna waa saxiix buu sheekhan mucalliqi leey markaa rasuulku uhi degoo sharaabka inoo qasee dabeetana wixii la qasay uu cabbay hadduu qof awrka intuu dhakada ka koro halkaa isku taagi lahaa o halkaa ceebda ka bidhaamin lahaa uu arki lahaa haddana rasuulku sala allahu alayhi wasalam mar hadday indhahooda ka qarsoonta iyaga uma joojine waxa weeye uu afuray uma qaala dabadeeta rasuulku wuxu yidhi idaa ra'aytum leyla habeenka markaa aragtaan oo qad aqbala min haahunaa xaggan bari ka soo qaymi oo ka soo qaabilay faqad aftara saa'imu kii soomana uu afuray wa ashaara biyadihi gacantiisa wuxuu ku tilmaamay qibala almashriqi xagga bariga ayuu ku tilmaamay ama cadcad ka soo baxa muttafaqun calayh waay xadiidku markaa daliilu yahay wuxuu daliilu yahay salaada maqrib iyo afurkaba waxa la hubinayaa un cadceeddi ma dhacdo qofka mar hadday cadceeddi ka qarsoonto bes waktiguu afurilaa wuu gaadhay shardina maaha in la idhaahdo bal horta meel sarana ha la isku taago oo la odhanayo kaa xagga sare koray hadduu arko may dhicin weli shardi ma aha sida riwaayadda imika aynu sheegayna cabdirasaaq wariibe ay sheegayso ya mar haddii dadka ay ka qarsoonto oo ay dhacdo si la hubo bes waa la afuraya markaa waana waana la tukanaya qawluhu ijdax bijiimin uma daalin uma xaain muhmalatayni ay ikhliq asawiiqa bilmaa ikhliq ku qas weeya asawiiqa budada bilmaai biyaa ku qas waay sawiiq iyo waxyaabaha la midka ilaa sawiiqu wuxuu ahaa shaciir ay soleen shaciirta bahashan la ydhaahdo oo ay soleen ayaa intay solaan ayaa dabeetana la ridqi jiray ma fahamti markaa dabeeta la ridqaa loo qasi jiray dee sidan sharaabka aynu qasnoo kale ama boorashka iyo budada iyo waxyaabaha sida loo walaaqoo kale ee loo walaaqi jiro biyaay lagu walaaqi jiray ya ayaa sidaa markaa loogu walaaqi jiray sida bahashan mooshaalida aynu samaysano oo kale iyo ya wa can salmaana bni caamirin idabiyi alصaxaabiyi radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi idaa afطara axadukum midkiin marka uu afuraayo ee idaa araada an yafطira weeye markuu doono inuu afuro falyufطir ha ku afuro calaa tamrin timir fain lam yajid haddaanu helin falyufطir calaa maain biyo ha ku afuro inahu طahuuru طahuur weeye waa kuwa wax daahirinaya biyuhu rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala xadiiثu xasanu صaxiixu xadiisku saxiix maaha horeynu usoo marray waana xadiis daciifa inay ku jirta markaa jahaalo ayaynu soo maray waay xadiidku markaa xadiis daciifa ayuu ahaa laakiin in arrimaha lagu afuraayo xadiidkan soo socdaaba wuu sheegayaayo timir in lagu afuraayo haddii la waayana biyo iyadu waa mid markaa sugan وعن أنس رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسuلka إلaahay وuxuu ahاa يفطر mid أفرa قبلa أن يصليa intaanu تukan ka hor عalىa رuطباaت midrh ruطبa ayuu ku afuri jiray ruطبtu waa nooع timirta ka mid oo waa nooca نaفaqada le cusub weeyi fain lam تkun ruطباaت haddii ruطباaت aanay jirin oo aanay oolin fatumayraaتun waa taصkiire garo fatumayraatun midhar timira ayuu ku afuri jiray oo yar markaa ilaa saddex midh waayo aqaluljamci alaaثa fain lam takun haddii aanay jirin kaanadu halkan waa taamadii sheekh tumayraatun midhar timirina haddaan la haynin xasa wuxuu kaban jiray xasawaatin kabooyin min maain biyo ah xasa ay shariba weeye uu cabi jiray xasawaatinna waa jamcu xaswa xasawaati min maa kabooyin biyo ayuu kaban jiray rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun xadiidkana markaa wuu sugan yahay ficilkii rasuulka isagoo ah sala allahu alayhi wasalam xadiista sheegaysa inuu maaragtay rudab iyo timir iyo haddii laba kuu roon yahay biyo iyo arrimahaasaa loo tartiibinayo ficilkii rasuulkay tahy oo ficil ahaan bay rasuulka uga sugan tahay waayahay laakiin qowl ahaan uma sugna xadiidkaa hore qowlka sheegaya idaa aftara axadukum ma sugna laakiin ficil ahaan bay rasuulka uga sugantay sala allahu alayhi wasalam waxaan u idhaahdaa alcalaamatu bnu lqayim iyo ahlulcilmi kaleba qofkii oo gaajaysan in la idhaahda timir ku afur oo waxa ugu horeeyaad cuntaa timir ha noqdo waxa ku jira xigmad weyn iyo macno ballaadhan baa ku jira ma fahanta oo waxa weeye naftii maantao dhan haraadanayd ama gaajaysnayd baa qaabilaysa macaanka awooddii buu markaba soo celinaya iyo enerjigii indhihii soomkii ku daciifay qudhooda awood badan buu u tarayaa soo ma aragti markaa fawaa'id badan ayaa waxa weeye uu leeyahay timirtaa lagu bilaabay waay baabu amri saim halkaa sheekhu waxaanu xadiidkeedii keenin arrinuu ku daray baabka wamaa yaquuluhu bacda alifطaari soo mu odhan muu xadiidkii ku saabsanaa keenin labadaa arrin ee horunbuu axaadiistoodii keenay markaa qofku marka waa furayana waxa uu odhanayaa dikriga ah dahaba adama'u wabtallat alcuruuqu habata alajru in shaa allah bacdu ahli اlcilmi ayaa xoogeeyey oo quweeyey inuu markaa xadiidkaas saa sheegaayo odhanaya xadiid kaleo daciifa ama dikriye kaloo soo arooro laakiin daciifina way jiraan baabu amri saa'imi bixifdi lisaanihi wa jawaarixihi can ilmukhaalafaati waalmushaatamati wa naxwiha xubaabuu yahay farista la faray qofka sooman carabkiisa iyo xubnihiisaba inuu ka ilaaliyo mukhaalafaadka waxyaabaha sharciga khilaafsan iyo cayda iyo waxyaabaha la midka ah huuhaada iyo laqwiga xun iyo wixii aan loo baahnayn waayo qofku soomka ujeeddada laga leeyahay waa lakacabsiga aayadduba sheegtay lacallakum tattaquun lakacabsigina wuxuu keenayaa qofku inuu indhihiisa iyo afkiisa iyo dhegihiisa iyo xubnihiisa kaleba ka ilaaliyo wixii xuneen sharcigu ogolayn sida mufatiraadka ama waxyaabaha soomka jabiyaba uu isaga ilaalinayo haddii markaa waxa weeye qofku soomkiisa waxyaabaha uu ka dhowri waayana soomkaasi soom bilaa jara ayuu noqonaya sida axaadiidta in sha allahu tacaala aynu ku gaarhi doono waay qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam ida kaana yowmu sawmi axadikum midkiin soomkiisu maalinka uu xasilo ee uu jiro ee midkiin sooman yahay kaanad kaanadani waa taamadii falaa yarfuth yaanu hadal xun ku dhawaaqin alrafath halkan waa alkalaamu alfaaxish hadalka xun baa loo jeedaa xajkiya marka laga hadlaayana iyadoo maaragtay loo jeeda jimaaca iyo arrimaha dumarka wixii ku saabsan way soo aroortay walaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji walaa yaskab yaanu qaylin fain saabahu axadun qof hadduu caya u qaatalahu ama uu la dagaalamo falyaqul ha idhaahdo inii saa'imun waan soomanahay muttafaqun calayh lafdigaa xalayna waa inagii soo maray wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama rasuulku wuxuu ihi man lam yadac qofka aan ka tegin en iska dayn qowla zuuri hadalka markaa xun hadal xun oo dhan baa soo gelaya iyo walcamala bihi ku camalfalkiisa camal xun oo dhan baa soo gelaya macsi kasta oo afka laga yidhaahdo ayaa qowlo zuur soo gelaysa walcamala bihina waxaa soo gelaya macsi kasta oo la sameeyo oo maaragtay xubnaha kaleba laga sameeyo falaysa lilaahi xaajatun ilaahay kaa dan kama laha fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu inuu ka tago cuntadiisa iyo cabistiisa rawaahu lbukhaari bukhaari baa wariyey sababtuna waxay tahay marka horeba maqsuudka soomku ilaahay jala wacalaa inoogu waajibiyey inaynu gaajayno inu haraadno inu dhibtoonno un maaha maqsuudku waxa weeye inaynu alla ka cabsi ka dheefno oo saamayn fiican uu ina saameeyo oo inta aynu soomannahay dad toosan oo si dhaba u toosan aynu noqonno oo waxa weeye khayr aynu ka faa'iidaysanno oo soomka dabadii markaa aynu xaaladdaa wanaagsan ku sii jiro ya aynu macnii wanaag dee ka baranno ujeeddadu waa taa sidaa awgeed baa qofku haddii uu cuntadii iyo cabistii iyo jimaacii iska daayo laakiin xumaantii iyo mukhaalafaadkii iyo macaasi uu iska dhex qaadayo dee waxaa la odhan karaa xaqiiqadii soomkaba muu fahmin waxaana rasuulkeenna ka soo arooray sala allahu alayhi wasalam inuu yihi ruba saa'imin xaduhu min siyaamihi alcaashu waljuuc badanaa mid sooman oo dheeftiisa uu soomkiisa ka helaya uu yahay gaajo iyo haraaduun badanaa waxay markaa agaru ahlilcilmi qabaan tusaale ahaan xanta iyo beenta iyo macaasida noocaasa qofku hadduu la yimaado isagoo sooman soomkii ma burayo wuu ka dhacayaa soom ahaan maalinkaa qalee la odhan maayo ha yeeshee ajarkii weynaaye lagu helayey baa gaw noqonaya bilaa ajar unbuu soomkiisu soo baxaya dee miyaanay waxa weeye dhibaato weyn ahayn ikhwaani qof maantao dhan soomanaayo waxa weeye hadduu doono haraaday ama dhibi ay soo gaadhayo midh ajara aan ku helin miyaanu dhibaato aada iyo aada u weyn ahayn ya waa dhibaato aada iyo aada u weyn runtii waay falaysa lilahi xaajatu fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah ee halkaa laga qaadan maayo in maaragtay ilaahay jala wacalaa xaaje uu ku sifaysan yahay ama baahi a sifo maaragtay ilaahay loo sugayo maaha waayo dee xaajadu waa naqsi soo maaha iyo baahnaantu ilaahayna waa hani waa allaha aan baahanay haniga aweyn sidaa awgeed baa wixii sifatu naqsi ah dhinac kasta marka laga eego ilaahay looma suge waa laga nasaha baabun fii masaa'ila min asawmi wuxuu baab u yahay masalooyin soomka ka mid ah oo kala duwan wa can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala idaa nasiya axadukum midkiin hadduu isiloobo oo faakalow wax cunaa u shariba ama uu xabo falyutima ha dhammaystira sawmahu soomkiisa fainamaa acamahu اllah ilaahay baa markaa cunto siiye oo quudiyey oo wasaqaahu waraabiyey muttafaqu calayh oo ilaahay baa jala wacalaa nicmadii adduunye u soo dedejiyo isagoo sooman ayuu cunto iyo markaa cabbi siiyey soomkiisina wuu jiraa ajarkiisi iyo abaalkiisi iyo soomkiisina wuu jiraa marka labuu isla helay inuu raaxaysto oo nicmo adduunye uu helay iyo inuu hee tii aakhirana u taallo xadiidku markaa masaladaasuu ku cad yahay ee qofku isagoo islowsan haddii uu ku dhaco waxyaabaha mufatiraadka ah ee lagu afuro wax ka mid ah inaanu soomkiisi ka jab ahayn waay kadalika kii jaahilka ka ahaa shay mufatirahoo qofkii soomka ka jebinayo qofku hadduu la yimaado isagoo sooman isagoo aan garanahayn oo jahli kaga suganna iyadana soomkii ka jabi maayo ilaa la baraayo wacan laqiid bni sabirata radia allaahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabiga ah laqiid bni sabira bifatxi saadi wa kasri اlba radia allaahu canhu e qaala inuu uhi qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ahbirnii akhbirnii iiga waran can ilwuduu'i weysaysiga iiga waran yacnii mukamilaadkeeda iyo sunanteeda iyo waxyaabaha dhammaystiraya qaala wuxuu ihi asbiq ilwuduu'a weysada dhammaystir asbiq ilwuduu'a weysada dhammaystir markaa wuxuu faray isbaaqu lwuduu isbaaqu lwuduuna ee qayb waajibana wuu leeyahay qayb mustaxabana wuu leeyahay oo xubnaha iyo meelaha ay waajibka tahay in la maydhaa isbaaqeedu waa isbaaq waajib ah wixii intaa zaa'idka ah ee sunanta iyo mukamilaadka ana waxa weeye isbaaqeedu waa isbaaq mustaxaba weeye la soco markaa isbaaqu labada qayboodba u noqon waysada si fiican u dhammaystiro sunnadii rasuulka dabaq wakhallil bayna alasaabici faraha dhexdoodana markaa takhliiliyo faraha isdhexgelgeli faraha dhexdooda maydh kuwa gacmaha iyo kuwa cagahaba si meel qalalane aanay u iman wabaaliq ku xeel dheerow fil istinshaaqi sandaarsiga ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane inaad sooman tahay mooyaane rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix xadiidkuna waa xadiid sugan weeye istinshaaquna waa biyahan sanka lagu eryahayo markaa biyaha ku sanka ku eri oo ku xeel dheerow si ay usoo nadiifiyaan wixii maaragtay meelaha sanka ku jira markaad sooman tahay mooye markaad sooman tahay sandaarsan laakiin aada ugu xeel dheeraan si aanay biyaha aada sandaarsanaysaa calooshiiyo wax la mida ugu siibanin waay sanadkiisuna waa saxiix wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yudrikuhu miduu soo gaadho alfajru waa berigu wa huwa junuubun xaal uu janaabo qabo min ahlihi xagga ehelkiisa uu janaabo ka qabo isagoo macnihii dee janaaba ay ku sugan tahay u tegista reerkooda reerkiisa dartii waxa weeye u soo gaadhay uma yaqtasilu dabadeeta wuu maydhan jiray wayasuumu waanu soomi jiray muttafaqun calayh wacan caaishata wa ummi salamata radia allaahu canhuma markaa xadiidkaasi daliil wuxuu u yahay qofku haddii waagu u beriyo ninku isagoo waxa weeye janaabo qaba hadduu doono ogaanba maaragtay waxa weeye janaabadaas ha uga soo xasisho reerkiisaba dee ahay sarkaan waxa weeye arrinka noocaasi soomkii sidii waxba yeeli waayo markuu waagu baryo intuu maydhuun buu iska tukanayaa soomkiina dee maalinkaasi wuu soomaya wax dhiba ma laha dumarkiina waa la mid waay haddii kii u kasay la yidhi arrintaasi waxba yeeli mayso kii maaragtay seexday ama isiloobayna dee wa min baabi awlaa inaana iyagana waxba yeelin wacan caaishata wa ummi salamata radia allahu canhuma qaalataa waxay idhaahdeen labadaasi dumara hooyooyinkii mu'miniinta ahaaday kaana rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yusbixu mid waa beriista junuuban isagoo janaabaysan janaabo qaba min hayri xulumin riyo la-aan macnii janaabadaasi mid riyo uu riyooday xaggeed ka soo gaadhay aanay ahayn ee mid xagga ehelkiisa ka soo gaadhay ay tahay dartii sidaa xadiidka hore sheegaya uma yasuumu dabadeeta wuu soomi jiray muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay sabab baa xadiidkani lahaa ikhwaani oo sida bukhaari iyo muslimba ay warinayaan saxaabigii la odhan jiray abu hurayra radia allahu canhu wa ardaah ayaa wuxuu fatwoon jiray qofku isaga oo jinaabo qaba haddii waagu baryo inaanu soomu jirin weliba waxaan filayaa nasaa-ig iyo waxay wariyeen inuu arrintaa rasuulka u rafcin jiray sala allahu alayhi wasalam dabadeetana arrintii baa la isweydiiye kolkaasaa la aba sidaynu uhubinaa arrintanoo xoogay dee dadka dhexdoodii ma garanaysa dabadeetana waxaa cid loo diray hooyooyinkii muminiinta xaasaskii rasuulka aha o la yidhi war bal iyagaa arrintaa inoogu xogogaalsane aan soo weydiino markii la soo weydiiyeyna sidanay yidhaahdeen oo sidanay u caddeeyeen dabadeeta abu hurayra loo yimi oo kolkaasaa la yidhi sidaasaa dhacday adiguna waa adiga sida sheegaaya caaisha iyo umusalamiyana waa la weydiiye oo saasay sheegeen markaasuu dabadeetana yidhi mar hadday sidaa sheegeen iyagaa xaaladii rasuulka sala allahu alayhi wasalam xogagaal u ah u aqoon badan sida ay sheegeen baynu qaadanaynaa fatwadiisii uu dadka u fatwoon jirayna wuu ka noqday waxaan u tilmaamay isagu inaanu rasuulka ka maqale cid kale alfadl ibnu cabbaas ayaan ka maqlay buuri marka iyagaa u aqoon badana sidoodaasaynu qaadanaynaa buuri ma garata sidaasaa dabadeetana waxa weeye loogu dhaqmay baabu bayaani fadli sawmi lmuxarami wa shacbaana walashhuri lxurumi wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo fadliga ay leedahay bisha muxaram in la sooma iyo shacbaana iyo walashhuri lxurum bilaha xurmada leh bilaha xurmada leh bilaha xurmada lina waa rajab oo waxa weeye shacbaan ka sii horeysa iyo saddexdan dambe ee isku xiga dulqacda dulxija iyo muxaram waay marka muxaram soomkeeda wuu keeni doonaa shacbaan qudheeda iyadana in la soomana wuu keeni doonaa ashhurulxurumkaana xadiid buu soo daliishin doonaa waynu arki doonaa ma fiih وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أفضل الصyاaم soomkan ugu fadli badani baعda رamaضاana bisha رamadاan dabadeed شhahr الlahi المحaرم weeyi waa bisha ilaahay ee محaرم وأfضل الصaلاaةi صaلاatan ugu fadli badani baعda الفarيiضaةi faralka dabadiina صaلاaة الleyl weeyi rawaahu msلm mslim baa wariyey horena waa inagii usoo mar markaa xadiidkaasi wuxuu inoo sheegayaa soonkaasi mطlaqa ahi bisha muxaram inuu aada u fadli badan yahay shahrullaahi idaafada ilaahay loo tiifiye loo tiiriyeyna waa litaxri waa litashriif saynu soo mar wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi lam yakun inabiyu nebigu mu ahayn salى اllahu عalayhi wasalama yasuumu mid sooma min shahrin bil akara wax ka badan min shacbaana shacbaan akharayn ka badan min shacbaana shacbaan intuu ka soomo fa inahu kaana yasuumu maxaa yeele wuxuu ahaa mid sooma shacbaana bisha shacbaan la ydhaha kullahu dhammaantii u wada soomi jira ee ramadaanta mooyaane koob iyo tobanka bilood ee kale bishuu ugu soomka badnaan jira waxay ahayd shacbaan saasay tilmaamaysa marka lafdigaa hore wuxuu sheegayaa fa inahu kaana yasuumu shacbaanahe kullahu wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila shacbaan wuu soomi jiray in yar mooyaane muttafaqu caleyh marka lafdigan dambaa kaa hore fasiraya oo u wada soomi jiray loogama jeedo soddonkaba wuu ka saari jiray badidiisuu soomi jiray weyi waxaana alimaamu tirmidiyu raximah llahu uu ka soo raray alimaam cabdillaahi ibnu mubaarak ibnu waadix alxandali raximah llah inuu yidhi carabida dhexdeeda haddii qofku shayga tusaale ahaan bisha badideeda uu soomo waxaa asaxaysa cinda alcarab in la ydhaha uu wada soomay mar haddii badideeda he uu soomo sida habeenka badidiisa hadduu taagnaado salaad u taagnaado in la ydhaahdo waxa weeye habeenkaa wuu iswada taagibay oo asaxayso marka kulahuda ilaa qaliilan badidiisunbaa looga jeedaa waxaanay kutusaysaa bisha shacbaan siduu rasuulku ugu dadaali jiray soomkeeda xadiid kalaa ku soo aroorto ahlucilmigu quweeyeen qaarkood ay quweeyeen in sababta rasuulku ku sheegay sala allahu alayhi wasalam inay tahay bil acmaasha la rafciyo oo la kor yeelo markaa uu yidhi camalkayga anoo sooman in la rafciyaan doonaya waxaa filayaa isla xadiidkaasi ku jirtay lafdi kale oo odhanaya waa bil dadku ay khaafiliin ka yihiin oo laba bilood oo dadku ay weyneeyaan oo midi rajab ay tahay oo bili xurmada lahaa ay ka mid tahay midna ay tahayba rabadaan ayay u dhaxaysaa oo markaa cibaadadeedi iyo daacadeedi iyo khayrkeeday dadku ka moogiyiin marka waktiga ay dadku khafladaysan yihiin inaan anigu khayr iyo cibaado iyo soom ku nooleeyaan doonaya adigu markaa xikmado noocaasa ayaa jiray waay qaala wuxuu uhi wacan mujiibata albaahiliyati waxaa laga wariyey haweenaydaasi can abihaa aabbaheed waxay ka warisay aw camihaa ama adeerkeed ay ka warisay annahu ataa inuu u yimi rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam maka ugu yimi uma inalaqa dabadeeta uu ka tego fa ataahu uu yimi bacda sanatin sanno dabadeed buu yimi walxaal buu yimi qad tagayarat ay isbedeshay xaaluhu xaaladiisa iyo wahay-atuhu qaabkiisa qaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahi wamaa tacrifunii miyaanadi garanay qaala wuxu uhi oman anta oyaad ahay qaala wuxu uhi ana albaahiliyu baahiligii baan ahay aladii kaasoo jiituka kuu yimi caamal awali sanadkii hore qaala wuxuu uhi famaa hayaraka wa maxaa ku dooriyey waqad kunta xasana alhay-ati waxaad ahayd nin maaragtay qaab iyo hanaan quruxsane maxaa kugu dhacay oo ku dooriyey qaala wuxu uhi maa akaltu maan cunin طacaaman cunto mundu faaraqtuka laga bilaabo wakhtigaan kaa tegay ilaa bileylin habeen mooyaane soom baan isugu bixin jiray buuhi faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam cadabta nafsaka naftaadii baad cadaabta uma qaala dabadeeta wuxuu yihi sum soom shahra sabri bisha sabirka soom bisha sabirkuna waa ramadaan wa yowman iyo maalin min kuli shahrin bil walbana maalin ka soon qaala wuxuu uhi zidnii ii kordhi qaala fa ina bi quwa awood baan hayaaye ii kordhi oo soomka aan u hayee qaala wuxuu uhi sum yowmayni laba maalmood soon qaala wuxuu uhi zidnii ii kordhi qaala wuxuu uhi sum halaaثata ayaamin saddex maalmood ka soon bil kasta qaala wuxuu uhi zidnii ii kordhi qaala wuxuu uhi sum soom min alxurumi bilaha xurmada le wax ka soon watrug kana tag wax ka midana soon wax ka midana ka tag soomka sum min alxurumi watrug sum min alxurumi watrug wuu ku celceliyey bilaha xurmada leh alashhuru lxurum oo afartii biloodaynu sheegaynaye wax ka soon waxna maaragtay afur wa qaala waxaanu rasuulku ihi biasaabicihi farihiisa athalaati saddexda ah ayuu maaragtay sidaa yidhi fadamahaa wuu isu geeyey fadamahaa wuu isu geeyey saasuu isugu geeyey uma arsalahaa haddana saasuu u kala kaxeeyey oo soom markuu lahaa buu saa isugu geeyey oo waxay ishaaraysaa bay idhahdeen saddex wada socdo soom ka soom haddana maaragtay iska soomkooda ka tag oo wax ka midana maaragtay afur rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey xadiidkani laakiin waa daciif weeye jahaalaa ku sugan oo haweenaydaa mujiibah mujiibata albaahiliya lama garanaayo cid ay tahay sidaa awgeed xadiidku waa daciif barhkiina shawaahid buu leeyahy saxiixada eeg laba kun lix boqol iyo saddex iyo labaatan bal hadda eeg waay waxaa markaa jira ikhwaani xadiidkan arrin baa jirta axaadiista kale saxiixa uu kala gaar noqday sidaa awgeed baa marka laga yimaado dacfu sanadihi wa fiihi nakaaratun matniyatun ayda nakaaro matnina way ku jirta oo matnigiisa wax maaragtay nakaaraa ku jirta meelo ka mid a oo bilahan afarta ah ee xurmada leh axaadiis sheegaysa afartoodaba in soomka lagu dadaalaa ma jirto xadiidkaa daciifkaa mooyaane sidaa maasaa markaa alimaam ibnu baaz uu u caddeeyey raximahu llahu tacaala marka intaa sheegaysa bilaha xurmada leh ku wada caam yeelaysa dadka qaarna ay qabsadaan ay dhahdaan macalrajam waa in soomka lagu dadaalo ma sugna mar haddaanay sugnayna dee lagu camal fali maayo amaa bilahan kale saddexdan maaragtay biloodee kale dulqacde iyo muxaramna dee sideedaa rasuulku u dhiiri geliyey sala allahu alayhi wasalama soomka dulqacdana iyadana maaragtay wax fadli oo gaaroo soomkeeda ku soo arooray ma garanayno ya bishan la idhaha dulxijana sidaynu arki doonno tobanka hore sagaalka hore ayaa maaragtay iyadana in la soomo ay tahay laakiin si caama afarta bilood oo xurmada laba wax sheegayo waa in la wada soomi karo oo soomka la badsado bilahaasi ma jiro baabu fadli sawmi wagayrihi fi lcashri اlwali min di lxijati wuxuu baab u yahay fadliga uu looyahay soomka iyo kayrkiiba oo acmaasha kale wanaagsan ee daacaad ka ahaad bilcashri اlwali tobanka horhore ee min dilxija bisha dilxijo la idhaahdo ka mid ah waa tobankan hadda aynu bilownayba ya waynu bilownayba caawa imise maraysa ya waa laba soomaha caaw ma sha allah qaala wuxuu uhi wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam maa min ayaamin maalmo ma jiraan maalmahaasoo alcamalu saalix alcamalu saalixu camalka wanaagsan ee suubani fiihaa dhexdeeda axabu ila allahi xagga ilaahay looga jacayl badan yahay min haadihi layaami maalmaha ma jiraan maalmo camalka wanaagsan ilaahay uu maalmahan ka jecel yahay yacnii wuxuu ujeedaa ayaam alcashar maalmaha tobanka ah ee bisha dilxije uga horreeya qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay o walaljihaadu fii sabiili illah jihaad markaa ilaahay daraaddii loo jihaadaana miyaanu ka fadli badnayn qaala wuxuu ihi walaljihaadu fii sabiili illaahi jihaadna waxa weeye kama fadli badna ilaa rajulun ay ilaa camalu rajulin nin camalkii mooyaane ninkaas oo kharaja la baxay binafsihi wa maalihi naftiisa iyo maalkiisaba oo falam yarjic aan kala soo noqon min daalika kaa nafti iyo maalkii bishay waxba aan kala soo noqon rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidka bukhaari u wariyo waa run laakiin lafdigan inoo yaalla lafdigii bukhaari maaha ma garata lafdigan waxaa wariyey tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maajah iyo axmed iyo baa wariye lafdigani lafdigii bukhaari ma aha laakiin lafdi ku dhow ayuu maaragtay bukhaarina ku wariyey halka hore iyo bayar ku kala duwayey waay xadiidkani waa xadiidkaynu had iyo jeer isxasuusino maalmahan oo kale marka tobankan maalmood ee bishan dilxijo uga horeeya oo tobanka cishee khayrka la sameeya noocu doonaba haadee uu ugu qiimaha badan yahay hataa tobanka dambe rabadaan tobankan uu ka qiimo badan yahay ka waa fursad qaaliya waabaynu joognaa hadda bilowgoodiina waynu joognaa aada iyo aad waa in waxa weeye aynu ugu dadaallo aynu ka faa'iidaysano ilaahay khayrka hayna waafajiye aad iyo aad waa inaynu uga faa'idaysano waayo ma garanayno inayna soo mariyo in kale garan mayno waxyaabahaynu kaga faa'iidaysanayna waxaa ka mid ah haddaba soomka waayo soomka waa min afdali alacmaali saalixa waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen xadiidtan waxaa laga deliishanayaa in la soomi karo maalmahan hore dabcan marka toban la leeyahay ciidda lama soomi kara waa laga jaraya waa sagaalka hore sagaalkaa hore carafaa ku jirta carafana dadka xaje mooye dadka kalaa soomaya waay waa la soomi karaa ma garata waxyaabaha lagu noolaynayo lagu dadaalayo soomkaasina ka mid yahay xadiid maaragtay axmed iyo ay wariyeenna waxaaba ku soo aroortay rasuulka qudhiisu sala allahu alayhi wasalam inuu soomi jiray inkasta oo xadiidka qaar haba quweeyaane aada looga hadlay sanadkiisa oo ad mooddo wallahu aclam inaan u sugnayn caaishiyadu waxay tidhi rasuulku sala allahu alayhi wasalam maalmaha isagoo sooman weli ma arag waxa la yidhi dee haddaanay arag ma diidaysa inaan la soomi karin waayo waxaa dhici karta inuu dee cudurdaar ama caari dartii uga tegay ama safar ha noqdo ama xanuun ha noqdo ama caarid kale inuu uga tegay baa dhici karta waxaa dhici karta in aakhiru xayaatihii loo sheegay fadliga iyo qiimaha uu leeyahay maalmahan in la sooma waxaa kaloo dhici karta alxaafid ibnu xajar siduu ku daray inuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam uga tegay soomkooda waxa weeye isagoo ka baqanaya in ummadda lagu faral yeelo waayo acmaal wanaagsan oo khayru mararka qaar rasuulku ka tegi jiray isagoo ka baqanaya in dadka lagu faral yeelo dhib ku noqdo waxaaba kaloo iska dhici karta inuu dee wax ka mida soomay ama uu soomiba jiray laakiin caaishuuna aanay arag ila anigu maan aragum bay tihi sooma marka inaanay arag ka dhalan mayso inaanu soomi jirin ma garata waaya sidaa awgeed baa allajna addaa'ima iyo ibnu cuthaymiin iyo ibnu ba'zi iyo ahlulcilmigu waxay fatwoodeen maalmahan soomkooda inuu yahay waxaa lagu yidhi ibnu baas raximah llah bal waxaad ka warantaa cidda bidco ku sheegaysala maalmahan in la somaa waa bidco oo wax sugan maaha qaala haadaa jaahilun yucallam wuxuu idhi kaasi waa jaahilo waxbaa la barayaa buuhi haadaa jaahilun yucallam buuhi waa jaahilo waxbaa la barayaa buui baabu fadli sawmi yowmi carafata wacaashuuraaa wa taasuucaaa baabkan aynu ku khatimaynahay wuxuu baabu yahay fadliga uu leeyahay soomka la soomo maalinka carafa ee bisha dulxija ay sagaalka tahay wa caashuuraaa iyo caashuuraa waa maalinka muxaram tobanka ay tahay wa taasuucaaa waa muxaram sagaalkeeda maalmaha nusuusta si gaara u sheegaysaynu soo aroorinaynaa wacan abi qataadata radia allahu canhu qaala su'ila rasuulu llah rasuulka ilaahay waxaa la weydiiyey sala allahu alayhi wasalama can sawmi yowmi carafa soomka maalinta carafa la soomaa la weydiiyey marka xadiidku xadiid dheer buu ahaay oo qiso lehe bal hadda ka eeg saxiixa muslimka qaala wuxuu uhi yukafiru waxaa lagu dhaafaa lagu uu tirtiraa soomka maalinta carafa la soomaa asanata almaadiyata sanadii tagtay iyo walbaaqiyata ta soo socotaba rawaahu muslim labadaaba waa lagu dhaafa waxa isweydiin leh tagtay garanaye ta soo socota sidee loogu dhaafaya laba mid weeyaan bay ahlucilmigu yidhaahdeen midda koobaad waxaa laga ilaalinayaa dunuubba inuu sameeyo oo laga badbaadinaya marka haddaanu dunuubba sameyn wax laga dhaafoba lama iman fadliga soomka maalintaasa ajarkaa uu ku helaya jawaab labaad waxay tahay hadduu sameeyana waa laga dhaafayaa markaa wuxuu noqonayaa mid loo dhaafay waay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay saama wuu soomay yowma caashuuraa maalinta caashuuraa wuu soomay wa amara bisiyaamihi soomkiisana wuu faray muttafaqu calayh maalinkaa caashuuraa wuxuu rasuulku yimi calayhi salaatu wasalaam madiine dabadeetana yahuudda oo soomaysu arkay markii sababta la weydiiye loo sheegay maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey inay ahayd waa kii yidhi annagaa idinkaga xaqle nebi muuse ee soomay dadkana soomistee soomkeeda faray waxaana axaadiidta laga faa'iidaysanayaa markii hore faral bay ahayd soomkeedu markii dambe ee rabadaan la soo dejiyeyna faralnimadii baa la nasakhay oo sunanimadii bay ku baaqi tahay oo ay ku hadhay soomkii sunnihii iyo faralkiiba laba nasakhina wajuubkii ama faralnimadii unbaa la nasakhay wa can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama su-ila waxaa la weydiiyey can siyaami yowmi caashuuraaa maalinkaa caashuuraa ee muxaram tobanka tahay soomkeedo faqaala wuxu uhi yukafiru sanata almaadiya sanadii tagtay soomkeeda ayaa lagu dhaafaa sanadaa markaa waxa weeye maalinkaa wixii ka horreeyey waay markaa xadiidkana xadiidkaa hore ee abi qataada warinaya uun qeyb ka mida isku xadiidun bay ahaayeen oo markaa su-aalo hal mar rasuulka la wada weydiiyey sala allahu alayhi wasalam unbay isla ahaayeen saxiixa muslimka hadda ka raaja haddii la yidhaahdo carafa maxaa laba sano loogu dhaafay caashuurana hal sano loogu dhaafay waxay ahlulcilmigu leeyihiin wallahu aclame ee caashuura rasuulku wuxuu kaga dayday nebi muuse calayhi salaam waayo wuxuu ka mid yahay rususha ilaahay yidhi ulaa'ika aladiina hadaahum allahu fabihudaahum muqtadih markaa nebi muusea soomi jiray rasuulkuna uu ku raacay walaalkii muuse calayhi salaam oo uu kaga dayday diintii nebi muusena waxaa laga yaabaa inaan dee ajaradan la laalaabaya inaanay ku jirin laakiin carafo in la soomaa waa sunnadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam diinta nebi moxamedna in qofka loo labanlaabaayo ajarka iyo khayrku qabtaa ka mida si kastaba ha ahaate eh soomka carafina waa muxamedi soomka maalinkaa cashuurana waa muusawi rasuulku markuu sameeyey muxamedina way noqotay wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama lain baqiitu haddaan baaqi noqdo ilaa qaabilin ilay caamin qaabilin sanadka inagu soo socdayna soo qaabilsan qaabilin ay muqbilin haddii aan sii joogo la asuumana waan soomi ataasica maalinka sagaalkana waan soomi rawaahu muslim muslim baa wariyey marka xadiidkan macnihiisuna waxa weeye rasuulkeenna mudan ee sharafta leh sala allahu calayhi wasalam markuu cashuuro soomay ayaa lagu yihi waa maalin yahuuddu ay weynayso iyaguna way soomaan rasuulkuna ahlulkitaabka aada buu u khilaafi jiray bale diinteennu waxay ku soo aroortay in maaragtay mushrikiinta iyo ahlukitaabka la khilaafo iyo kufaarta mukhaalafatu lkufaar markaasuu yihi sanadka soo socda haddaan gaadho maalin baan ku dari oo caashuurana waan soomi maalinka ka horaysana waan raacin si aan maaragtay yahuudda maalinkaa cashuurada oo qura sooma u khilaafo oo mukhaalafadoodu ay usoo xasisho dabadeeta rasuulku ma gaadhin sala allahu alayhi wasalam sanadkii soo socduu sheegayay ma gaadhin ha yeeshee mar hadduu ku hamiyo arrintaa uu sii go-aamiyey ummaddiisa waxaa u sunnaa inay labadaa cisho israaciyaan si fadligaa iyo khayrkaana ay u helaan mukhaalafatulyahuudna ay ugu guulaystaan oo waxa weeye ay maaragtay gacanta ugu dhigaan sidan xadiidkani sheegaayo ayaa ibnu cabbaasna ka soo arooray ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdaan maalinka ka horraysa ha la raaciyo ama maalinka ka dambeeyo koob iyo tobnaad ha la raaciyo qowlkaasi meelo badan aad ku arki kartaana wuxuu ku binaysan yahay xadiidka odhanaya suumuu yowma cashuuraa wakhaalifu lyahuuda suumuu qablahu yowman aw yowman bacdah maalin ka horeeya ama maalin ka dambeeyo sooma xadiidkaasina waa daciif weeye ibnu abi leyla ku jira sanadkiisa waana nin sayiulxifdi ahoo daciifa mar haddii xadiidkaa daciifkaa lagu bineeyey dee qowlkaa lagu socon maayo waxa sugani waa maalinkaa tobnaad iyo sagaaloodka haddii qofku labadaa inuu israaciya ay u suuro geli weydo tobanka una ku tuntuunsado oo yaanay dhaafin walaa karaahata fii dalika in sha allah wax karaahina in sha allah arrintaa kuma jirto qaar baa waxa weeye culimada maaragtay meelaha taxqiiqa waxay ku qoreen xadiidkan aynu nidhi waa daciif lafdigiisu siduu sheegayo ibnu cabbaas bay ka asaxday bay yidhaahdeen yowman qablahu oo yowman bacdahu inuu yidhi laakiin aharkaa ibnu cabbaas markii aanu ku noqonnay aanu aada u eegaagnay ee maraajicdii ahlulcilmigu u celiyeen aanu markaa dabagallay sidan xadiidku sheegayo maalinkaa sagaaloodkunbuu isna sheegaya marnaba kamay sugnaanin maalinka ka dambeeya inuu waxa weeyaan sheegay ma sugno markaa saxaabadii iyo axaadiista saxiixa midna kuma sugno maalinka koob iyo tobnaad wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum في شبكة منهج أونلاين